Dowladda hoose ee caasimadda SSC Khaatamo iyo shirkadda korontada ee Solar Power ayaa si rasmi ah inta furaya wajiga koowaad ee mashruuca iftiiminta magaalada. Mashruucan oo soo dareeri doona muddo ayaa la kala kabaya nalalo cusub ee jidadka si loo sugo iftiiminta ka filan goobo shirduban ee magaalada. Munaasabadda furitaanka mashruuca ayaa waliba ka qaybgalaya xildhibaano ku tirsan dowladda SSC Khaatamo, maamulka dowladda hoose iyo mas'uuliyiinta shirkadda Solar Power. ugu horeyntii waliba goobta ku hadalay xogayaha dowladda hoose laascaanood abdikariin dibadda boos ayaa sheegay qorshayaalka adeegsiga dowladda hoose mashruuca oo warbaduna ku bedeli doonta bilicda caasimadda koranqaadowka ammaanka iyo horumarinta ganacsiga hamiinkiya feyskan waa feyskii koowaad waxaa nooga dambeeya saddex feyso laba feyso dambe aan ku iftiimin doono caasimadda maamulka isase khaatamo shirkadda aad baan ugu mahadcelinaynaa doorka shariifka ay ka qaadatay niftiiminta magaalada waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin runtii shirkaddan waxay muujinaysaa lahaanshaha iyo si la xajeclo u qabto deegaankeeda laba fiiso dan baa nooga dambeyn doona insha allah haddii alla idmo maamulka shirkadda korontada ee solar power axmed maxamed artan ayaa ku warbiya muhiimada yeelata iftiiminta magaalada si korlanka qaada amniga iyo bilicda diyaar u tahay inay dadka ka xaqabtirto korontada magaalada haday tahay xagga maaragtay dabka guryaha gaadhsiinta meelaha koonayaasha ah magaalada dhexdeeda xoojinta dabka magaalada dhexdeeda meelaha ganacsiga iyo jidadka oo ah dee meel bulshadu ay wada adeegsanayso wada isticmaalayso si siman uga faa'iidaysanayso amnigii waxaway qayb weyn bay ka tahay meeshii laambada ku xidhan tahay waxay la mid tahay meel askari taagan yahay oo ammaankii maaragtay qayb weyn bay ka tahay waan rajaynaynaa marka magaaladeenu inay noqoto magaalo qurux badan xildhibaan cabdirisaaq maxamed axmed oo ka tirsan xukuumadda dhexe ssc khaatamo ayaa sheegay iyo si wadajir handhawaayana horumarka iyo wadanga shirkadda oo ku qeyb qaadadaasoo horumarka magaalada walibana sidoo kale fariin usan diray bulshada qeybasha shaldubanga oo ku noolan ssc khaatamo iyo ku qeyb qaadan horumarka iyo bilicdii iyo amniga aad iyo aad baan u bogaadinaya aan saa ka qayb ka lahay ka qaybgalka daahfurka iftiiminta istareydada casumadda s khaatimo iska kaashada shirkadda iyo dowladda hoose arrintaas inaan saaka buljoog ka noqono aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waa mahadiis ku hadlaya saaka afka xildhibaanada ku hadlaya waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in shacabkii iyo hooyooyinka guureynaya ay helaan runtii iftiin ay ku socon karaan intay doonaan qofkii masaajid aadaya qofkii magaalada ku caweynaya istaraydkii iftiin fiican awalla horey waxa kala ahaa haddana dib waajibaadka shirkadda u qaadatay waxaan rajeynaynaa insha allahu inaynu helayno magaalo cad dadkuna ay ku wada shaqeeyaan runtii la iska kaashado bilicda magaalada iyo hagaajinta magaalada iyo qurxinta magaalada sida shirkadaasi ay waajibkeeda u qaadatay inay cid kasta u qaadato aad iyo aad baan ugu bogaadinayna mashruuca iftiiminta ee la qorsheeyay wejiga xigase nalalka wadooyinka landirisiya dhammaan magaalada taaseytii oo qeybku ee dadaalada iyo horumarinta ee iskutashiga bulshada iyo dowladda caasimadda ssc khaatimo